sidii aad warkaygaba ku maqlayseen wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya inay duqeyni ka dhacday meel u dhexaysa deegaanada dai tobacco hawaii iyo sablaale warbaahinta maraykanka ee c n n ayaa sheegtay in maraykanku uu weerarkaasi ku lug lahaa dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed nuur sidi oo aan dhowaan muddo gaaban ka hor la xiriiray ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu birtilmaameedsaday saraakiisha sarsare ee ururka al-shabaab oo halkaasi ku shirayey isagoo arrintaasi faahfaahinayana waxauu yidhi
waxaa jirta in maxaan ku yidhahdaa dowladaha aan saaxiibada nahay oo howlgalka maxaa ku lagu tirtirayo lagu ciribtirayo nimanka argagixisada iyo khawaariijta ah caalamka maxaan ku yihahdaa ka yimid sida maxaan ku dowladda maraykanka inay weerarkaas qaaday oo maxaan ku yihahdaa lala beegsaday meel ay isku aruursadeen nimanka argagixisada kuwooda ugu waaweyn amiirada ugu waaweyn sida maxaan ku yihahdaa hadda warkaan ku hayno axmed godani iyo maxaan ku yihahdaa ninkay u yaqaanaa abu zubeir oo amiirka maxaan ku yihahdaa nimanka al-shabaab oo argagixisada ah iyo ninka maxaan ku yihahdaa argixisada wakiilka gobolka shabeelle hoose uga ahaan jiray ninka la abu cabdallah oo xiirey la yidhaahdo iyo abu ayman iyo abu nafiis iyo niman ajaaniib tiro badan meeshaasi iyo nin la yidhahdo maxaan ku yahada abdulyadeen iyo oo waagii hore loo yaqaanay abu faaduma iyo oo nimanka abaanduliyaasha ama maxaan ku yihahdaa finawadayaasha kamid a ee shabaab iyo niman badan nin xuseen dheer la yidhaahday iyo iyo kuwo kaloo tiro badan soomaali iyo ajaanib isugu jiraan ayaa maxaan ku yidhahdaa lala helay saan anagu hadda maxaan ku yidhahdaa aan xaqiiqada maxaan ku yihahdaa aan hayno in halkaas maxaan ku yihahda shir ugu socday qaabkay u yacni u dabandaabiyin lahaayeen ama maxaan ku yidhahdaa ma cararnaa iyo maxaan ku yihada mismidaamina isku hayeen halkaas marka waxaa la helay gantaal runtii maxaan ku yihahdaa dowladdan saaxiibkana ee maraykanka
waan gartay marka iminka waxaad ii sheegaysay in ragga sarsare ee ururka al-shabaab ay halkaasi ku shirayeen khasaaraha ma ogaateen
ilaa hadda waa baaraynaa khasaaraha wixii meesha kasoo baxana idaacadaha soo socdaan ka sheegi doonaa shir jireed baanu qaban doonaa laakiin haddee un waa taqaanaayo gantaaladan tomhogga ama cruiska ama dayeeradahan darowniska bartilmaameed macnaha ma seereeyaan kolleytaba halkaasi khasaaro waa jiraa oo xaggooda ah nimanka argixisada laakiin isagoo faahfaahsan dib baanu kasoo sheegi doonaa hadda dhabe hebel iyo hebel iyo hebel dhihi mayno laakiin meesha inay wada joogeen macnaha way way caddeed waan gartay marka bal hadda deegaanka noo sheegtid meesha uu ku yaalo halka maxaan ku yihahdaa weerarkuu ka dhacay horta waa maxaan ku yihahdaa waa inta udhaxaysa dhay tubaaka iyo maxaan ku yihahdaa hawaii iyo sablaale macnaha waa meesha webiga shabeelle ku dhamaado meesha geeda badan bay leedahay oo geedahan maxaa ku yihahda tugaarka la yidhaahdo oo dhulka dida oo maxaan ku yihahdaa hoosna ka banaan macnaha halkaas kayntaas ayay isugu tageen marka waa meeshaas waa meeshii maxaan ku yihahdaa runtii oo beerihii basbaaska lagu beeri jiray oo hawaii ama bariiska tijaabada ahaa markaas halailigeeda marka waa gagaarkeeda halkaasi waxay ahaan jirtay meel ay ku dhuntaan iyo meel oo nimanka ajaanibta ay dadka ku tababaraan oo qaraxyada laga soo agaasimo ku ismidaaminta iyo kuwa maxaan ku yidhaha amniyaadka la yidhaahdo waa meesha saldhig u ahayd waay macnaha dugsiga tababarka oo waxay ku magacaabeen macnaha nimankaas maxaan ku yihahdaa laga soo abaabuli jiray waan gartay marka nooca weerarka ma noo sheegi karaysaa muxuu ahaa ma dayuuradahan duuliyaha lahayn bay ahayd ma dayuurad baa soo tuurtay ma marka baa laga soo tuuray muxuu ahaa weerarku kolleytaba anagu meesha maxaan ku yihahdaa biriqda waan ujeednay diryaankana waa ujeednay maringubay meel u dhow oo baraa waan ilan ku soconay marka saa lailigeeda marka meesha maxaan ku yihahda diryaanka dhulkaa nala gariiday marka waxaan filayaa marka inay gantaal inay tahay oo oo deeraha darowniskana gantaal ay gamaan maraakiibtana gantaal ay gamaan marka waxaan qiyaasayaa macnaha qiyaasteena waa diyaaradaha darowniska inay inay yihiin ilan beryahan ba howlgalaa socday oo caalamka naga caawinayo macnaha nimankan argagixisada waay guddoomiya raalli ahow waxaad markaa ugu dambayn ii sheegtaa adigu saad waraysyo dhowra nagu siisay waxaad la socotaa ciidanka weerarka hadda waa maxay qorshihiina waa maxay tallaabadiina xigtatan xaggeed u socotaan maxaad higsanaysaan oo yoolkiinu yahay
maxaa cabdiyow sanero waxaan ku soconaa annagu maxaan ku yihahdaa waa ilaa iyo maxaan ku yihahdaa operationkan wuxuu cuskan doonaa ama saldhigan doonaa degmada baraawe oo hadda maxaan ku irahdaa runtii oo maxaan ku irahdaa statekan hadda aniga aan kula hadlayo macnaha ama qorshaha maxaan ku irahda hadda annaga aan rabna uu yahay in maxaan ku irahdaa nimanka argixisada meesha cannada dhigteen oo ay dhaqan duuriyeen inay baraawe tahay marka baraawe baraawena waa kasii gudbaynaa hejow maxaadi kuyo barrow xadkaan leenahay jubbada dhexe jilib ayaa maxaan ku raha operationkan facebook maxaan ku rahdaa meesha ku ekaan doona wejigiisa maxaan ku rahdaa runtii labaad
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir sheekh maxamed nuur sidi oo khadka telefoonka ugu warramayay maxamed cabdi sandheere